أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a qaraxyo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe yuhuudda oo ku dhawaaqday in ay duqaysay xarumo wasaaradeed oo ku yaal magaalada dimishqa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suuriya ayaan soo gudbin doonnaa munaasabad lagu sagootinayay haween daaciyaad ah oo ka qalinbadashay machadka khadiija bintu khuwaylad oo ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaad dhegaysan doontaan mas-uuliyiin culimo waalidiin ka hadlay xafladdaasi maxay ahaayeen howlihii ugu waaweynaa ee ay qabteen makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga bay sannadkii tagay ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiri waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad waraysi aannu la yeelannay sheekh xamsa abujacfar maleeshaadka jabhadda mucaaradka faano oo lagu eedeeyey dilal iyo afduub ka dhacay ismaamulka axmaarada qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaanu gudagali doonnaa ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal isugu jiray qarax iyo kamiin la beegsadeen maleeshiya murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacana waa saddex kale waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa insha allahu tacaala balse aynu ku horumarno mareegta faafre bro iyo wararkii maanta lagu qoray banaadir qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen agagaarka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshaad murtadiinta ka tirsan gaar ahaan booliis militari kuwa loo yaqaano waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuleen deegaanka burane ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kufaarta burundi waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey hal askari halka mid kalena dhaawac culus uu ka soo gaaray markan aynu eegno websaytka islaamiga ee caalamada iyo mid ka mid a canaawiyntii maanta lagu qoray jabhadda faano oo lagu eedeeyey dilal iyo afduub ka dhacay ismaamulka amhara waa warbixinta lagu qoray webka islaamiga ee caalamada maleeshiyada jabhadda hubaysan ee mucaaradka amxaarada ee faano loo yaqaano ayaa lagu eedeeyey weerar ka dhacay ismaamulkaasi kaa oo lagu dilay in ka badan siddeed qof oo ay ku jiraan saddex caruur ah iyo afduubka dhowr qof oo kale weerarkan oo dhacay shan iyo tobankii julaay ayaa si gaar ah looga soo tabiyey deegaan lagu magacaabo gedo oo ka tirsan degmada jilga ee bartamaha gondar ee ismaamulka amxaarada marka laga soo tago khasaaraha dhimasho waxaa sidoo kale lasoo wariyey in dableydu ay gubtay guryo badan oo deegaankas ku yilay qof goobjoogo ah oo magaciisa u qariyey cabsi daraaddeed ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid ay fuliyeen maleeshiyaadka jabhadda faano isagoo xusay in siddeed qof lagu dilay weerarka maleeshiyaadka weerarka fuliyey ayuu tilmaamay inay ka yimaadeen deegaanka jaarka la ah ee sharda dhacdadaasi ayuuna ku tilmaamay inay ahayd mid argagaxle goobjoogo kale oo magaciisa qariyey ayaa isagana sheegay in khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu beegsaday dadka rayidka ah uu gaarayo toban qof oo dhimasho ah iyo dad kale oo uu xusay in aanan nolol iyo geeri midna lagu hayn kuwaasoo gacanta u galay maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ilwareedyo kale ayaa soo sheegay in weerarka lagu dhaawacay lix qof oo kale kuwaasoo loola cararay cisbitaalka degmada jilga waxay sidoo kale tilmaameen in guryo badan la gubay dad badanna la afduubtay ilaha laga soo xigtay xogtan waxay sheegeen in maleeshiyadu ay handadaad joogto ah ku hayaan dadka shacabka ah mas-uuliyiinta deegaankana waxba kama aysan qaban dhibaatada haysata shacabka ismaamulka maxaarada etoobiya wuxuu ka mid yahay gobollada uu sida weyn u saameeyey dagaalada sokeeye ee u dhexeeya dadka etoobiyaanka ah ee birta iska aslaya waxaa sidoo kale deegaanadaasi ka socda dagaallo xogan oo u dhexeeya jabhadaha hubaysan iyo ciidamada militariga ee ka amar qaata xukuumadda talada haysa warbixintii websaytka calamada ayay taasi ahayd markana shabakadda wararka soomaali memo iyo mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray yuhuudda oo ku dhawaaqday in ay duqaysay xarumo wasaaradeed oo ku yaala magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya dagaallo culus ayaa weli ka socda koonfurta waddanka suuriya ee dhaca mandiqada shaam iyadoona mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka yuhuudda ay ku dhawaaqeen dagaal dhinac walba ah wararka ka imaanaya suuriya waxay sheegayaan in ciidanka cirka yuhuudda ay duqaymo ba-an ka fuliyeen xarumaha ugu muhiimsan magaalada dimashik ee caasimadda ah sida wasaaradda difaaca taliska sirdoonka iyo taliska guud ee ciidamada wasiirka dagaalka yuhuudda ayaa kelimad uu jeediyey ku sheegay in ciidankooda cirka ay bartilmaameedsadeen xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda suuriya ku leedahay dimashik iyo gobolka asweydaa ee koonfurta dhaca boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalada culus ee ka socda koonfurta suuriya halka magaalada dimashik ay bartilmaameed u noqotay diyaaradaha yuhuudda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda suuriya ayaa sheegtay in dhammaan maleeshiyaadka duursiyiinta laga saaray magaalada sweydaa islamarkaana lasoo qabqaban doono canaasir ay ku tilmaameen dembiilayaal muuqaal uu bartiisa internetka ku faafiyey ciidanka yuhuudda ayaa muujinayay ilbiriqsidii ugu dambeeyey ee diyaaradaha yuhuuddu ay duqeymaha ku burburinayeen wasaaradda difaaca xukuumadda suuriya ee magaalada dimashik wasiirada amniga iyo gaashaandhigga yuhuudda oo shirar jaraa'id qabtay ayaa ku goodiyey in ay la wareegi doonaan hawada suuriya islamarkaana ay bartilmaameedsanayaan dhammaan askarta iyo saraakiisha xukuumadda fadhigoodu yahay dimashik xaaladda suuriya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa waxaa la saadaalinayaa in dalkan uu martigeliyo loolano caalami ah iyadoona dowlado shisheeye ay damacsan yihiin kala qaybinta gobollada waddankaasi haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo markana websaytka rediyoga alfurqaan iyo warbixin lagu qoray shil gaystay khasaar nafeed oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed shilkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka shaygoosh oo ka mid ah deegaanada ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku dhintay shilkan ka dhacay deegaanka shegoosh ee soomaali galbeed halka ay ku dhaawacmeen saddex kale shilka waxa uu yimid markii ay isku dhaceen laba gaari oo ku socday xawaare sare taa oo sababtay dhimashada iyo dhaawaca afartan ruux dhaawacyada ayaa la dhigay xarun caafimaad oo ku taala dhulka soomaali galbeed halka oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad xubintii hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu egbal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay maxay ahaayeen howlihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga bay sanadkii tagay ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri haddaba waxaad ku dhegaysan doontaan qeybta labaad waraysi aanu la yeelanay sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay aan soo dhoweeyo walaalkeen bashiir muxiidiin oo waraysigaasi inoo qaaday bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay mar kale ku soo dhowow waraysiga al'andulus oo halkiisa inooga sii socda wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowahay walaal sheekhana waxaan gudaha uga jirnay qodobkii ku saabsanaa waxqabadkii wilaayada baay sanadkii tegey kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri waxaan ka soo hadalnay qeybo ka mid ah adeega bulshada haddii aan u nimaadna dhanka dacwada maxaad sheekhana inooga sheegi kartaa waxqabadka dacwiga ah ee wilaayada islaamiga ee baay iyo isbedelada iyo horumarada dhankaas ay ka samaysay alxamdu lilah aladii callamanaa maa lam nakun naclam wsala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin khaatami alnabiyiina waimaami almursaliin wcala aalihi alطayibiin alطaahiriin wasaxaabatihi alkiraam altaabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin ama bacd akhuuna jazaaka allahu khayran qodobka ku saabsan addacwatu ila allah iyo wilaayatu baya alislaamiya runtii waa qodob een, aan isleeyahay xlaqaad waa qaadan karaa laakiin waa soo khulaasaynaya insha allahu tacaala si guud ahaaneed waxaan ognahay dacwadu waxaa weeye waa wadiifadii ama xirfadii ambiyada iyo rususha ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga usoo diray laga soo bilaabo nabiyulaahi nuux calayhi salaam ilaa nabi maxamed sal alla aleyhi wasalam ambiyada inta qur-aanku unoo sheegay dhammaantoodii waxaa lagula hadlaa waxay leeyihiin markii ummadahooda ay la hadlaan yaa qowmi ucbudullaah yaa qowmi ucbudullaah Adeed.
ilaa nabigeena uu yidhi calayhi salaatu wasalaam een, quraysh maxay ahayd oo jifjifo uu ugu yeeray ilaa gabadhiisa uu gaarsiiyey faatima radia allahu canha marka si guud ahaaneed waxaan dhihi karnaa waa wadiifatu lambiyaa Een, culimmadana waxay dhaxleen ambiyada adeed ayay dhaxleen sida nabigeena uunoo sheegay calayhi salaatu wasalaam alculamaau warahatu alambiyaa ambiyada lagama dhaxlin dahab iyo diinaar iyo dadka uguma tagina waxay ugu tal- ugu tageen maxay cilmi ayay ugu tageen marka cilmigaas in ummadda la gaarsiiyo een, ugu horeeya towxiidka iyo caqiidada saxiixa ah ugu horeeya in ummadda la gaarsiiya waa wadiifada ama shaqada rasmiga ah ummadaani laga rabo gaar ahaan mas-uuliinteedii iyo walaadeedii iyo walaayaadkeedii iyo makaatibta qaybaheeda kala duwan intaba laga rabo Adeed.
si kooban haddaan u dulmaro marka een, shaqooyinkii aan ka qabanay jaanibka dacwada sanadkii lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa jawaanibta aad loo tarkiisiya ama aad xoog loo saaray ayuu ka mid ahaa majaalkan dacwiga ah si guud ahaaneed waxaan isku daynay ka walaaye ahaan in aan xogteedii iyo macluumadeedii aysan waxba naga maqanaanin walaayada gudaheedii mustawaha dacwada ay dadka ka joogaan dadka baadiyaha ku nool ha ahaadaano dadka magaalooyinka jooga waxay noqdaanba dadkoo dhan in la ogaado inta suuragalba ay tahay in la ogaan karo halkay joogaan haa mustawaha ay joogaan oo dacwiga ah ninkan dee mo- moogta markaad ogaato meeshuu jooga waxaad qiimayn kartaa muxuu u baahan yahay oo ku munaasib ah aad iyo aad marka si aan u ogaano nin kasta iyo mustawaha uu joogo juhdigaas iyo walaayadu waxay sanadkaas gudihiisa ay dartay shan jawlo shan kormeer lagu soo xaqiijinaya intoodii badan dadka iyo mustawaha ay dacwada ka joogaan aad iyo aad jawlaadkaasi oo must- calaa mustawa alwalaaya weye waa raggii walaayada safar ay u galeen aad iyo aad jawlaadkaasi bishii muxaram jawle ayaa jirtay degmooyinka intooda badan lagu soo maray rabiicul awal ayadana jawle ayaa jirtay nooceedii ahayd jamaadul aakhir jawle kalea jirtay jawlada jamaadul aakhir ah waljadiiru bidir waxaa weeyaan saddex bilood bay socotay aad iyo aad saddex bilood ayay socotay jawlada Keligeed?
Een, jam- haa jamaadul aakhir iyo rajab iyo shacbaan ramadaan ayaa soo gabagabooday Een, waxayna ahayd jawladii ugu ballaaranay jawlaadka aan sheegaya dadka ka- ka qayb qaatay jawladaasna laba iyo toban qofood bay ahaayeen oo culimo ah oo rag ah Een, jawlo kale ayaa jirtay ka dambaysay oo dil maxay ahayd oo dilqicda jawlo kale ayaa sii jirtay dilxaje ahayd waa shan kormeer oo waaweyn bay ahaayeen Een, kormeerada shanta ah shaqooyinka lagu dhex qabanayo waxaa ka mid ahaa macaahid badan bay walaayada leedahay Adeeb.
معاهد تاج الوقار باجرو معاهد الارشاد باجرو معاهد waxaa jiro khadiijatu bintu khuwaylid ayaa jiro macaahid kala duwan ayaa walaayada ka furan macaahida ardada joogta wax ku barata in lasoo kormeero kontor- lasoo ikhtibaaro ama imtixaan laga soo qaado mustawaha ay joogaana La ogaado.
las- la ogaado la xaqiijiyo sidoo kaleeto madaaris qur'aan baa jiro madaarista qur'aanka in ayagana kormeerkaasi lagu ikhtibaaro lagu imtixaamo mustawahoodii iyo aqoontoodii say tahay haddii ay tahay eh, farbarka ama tacliimu alkitaaba walqiraa'a iyo haddii ay tahay xifdiga haddii ay tahay tajwiidka intaba mustawahooda in la qiimeeyo sidoo kaleeto xalaqaad cilmi ah yaa masaajida ka socda iyo meelo kala duwan dhammaan xalaqaadka cilmiga ah oo masaajida ka socda walaayada dhexdeeda ku yaalla ayaa kormeerkaasi wuxuu ilaahay subxaana watacaala suurageliyey in kormeeradaasi lagu soo gacan mariyo dhammaantooda imtixaano laga soo qaado ardada maasha allah maraakista ayaa sidoo kaleeto imtixaama laga soo qaadaya inta badana gabdhaha ay dhigtaan imtixaamaa laga soo qaadaya sidoo kaleeto multaqayaad dacwi ah ayaa lasoo samaynayey waxaa kaloo lasoo samaynayay dacwatu shawaaric oo wacyigelin guud ah iyo nadawaad Adeeg.
iyo muxaadaraad caam ah khudab iyo maxay ahayd oo tacliiqaad lagu sameeyo iyo een, wax loo yaqaano eh, taqyiim mustawa almujtamac mujtamaca deegaan markii la tago mujtamaca deegaankaas joogo si guud ahaaneed in mustawahoodii la qiimeeyo meeshay joogaan meesha joogaan la qiimeeyo waxaa ka mid ahaa shaqooyinka garmarada lagu qabanaya in dadka loo daaro aflaamta jihaadiga ah si ay waaqaca iyo meesha uu maraya marxaladda hadda la joogo loo dareensiiyo qadiyadaasi marka jawlaadka ah si dadka iyo mujtamaceena meesha ay joogaan aan u fahanno aad baan xooga u saarnay ka walaaye ahaan maasha allah waxaan isdhihi karaa waa markii ugu dhoweyd in mus- mujtamaca walaayada ku nool si guud ahaaneed aan u fahanno nin kasta iyo meeshuu joogo ama diiwaangelin xataa nooca diiwaangelin ah aan soo dhodhoweyno ayay ahayd jawlaadkaasi lagu taxqiijiyey qadiyadaasi Een, dacwatu ahli laryaaf dadka baadiyaha in dacwada iyo diinta la gaarsiiyo waa tahay qodobkaasi juhdi badan baa la geliyey asagana xamlatul irshaad waa taqaanaa waa caan xamlo caana weeye walaadkana ka hirgashay haa si guud ahaaneed xamalaadkaas markaan isku dardarno cadadka iyo tarada walaalaha ay ka soo taxqiijiyeen oo tawxiidka ay ku hubsadeen oo risaaladii fariintii la xambaarsanaa si toos ay u gaartay laguna hubsaday oo laga tijaabiyey waa saddex iyo labaatan kun tarada maxay ahayd oo isku jaango-on sidoo kaleeto walaayadu waxay tarkiisisay ama xoogga ay saartay dowlaad loo qabanayo ru'asaa ul qabaa'il madaxa qabaaisha madaxda qabaaisha ama nuqabada iyo salaadiinta silsilada aan u bixinay dowlata thumaamatu ibnu uthaal radia allahu canhu aan uguma hadaaranay ayaan bilownay sidoo kaleeto jawaanibta ay walaayada tarkiisisay ama xoogga ay saartay waxaa ka mid ahaa tacliimu lqiraa'a walkitaaba dadka in farta laga dhiso dadka waaweyn dadka yaryar intaba in farta laga dhiso si barnaamijka looga guulaysto ayaa walaayada waxay aasaastay mu'asase loogu magacdaray mu'asasatu lqalam litacliimi alqiraa'ati walkitaaba mu'asasadaasi dadka ka faa'iidaysta waa da'yarta gaar ahaan ilmaha shan sano ilaa toban sano inta u dhaxaysa intaan dugsi qur-aanka aan la geynin marxalad hore oo dugsiga qur-aanka ka horreysa waaye waana toddoba bilood walaayada hal mar waxay furtay toddoba iyo toban farac oo mu'asasadaas ay leedahay waxaana laga furay degmooyinka dhammaantoodii haddii laga rabo degmada berdaare oo duruufo gaar ah markaasi ay iska lahayd maahana degmooyinka kale dhammaantooda waa laga furay bal degmooyinka qaar saddex iyo afara laga furay macnaha ilmihii meeshaas ka soo qalanjibiyey toddoba bilood kadib ilaahay qadartiis waxaa dhacday in xaflad loo qabto cunuga la yidhahdo kitaabkan musxafka qur-aanka qaado meeshaad la soo baxdaad akhrinaysaa cadadka ka soo qalin jibiyey marka toddobadaa bilood gudahoodii mu'asasada madaaristii kala duwaneed oo loo furay toddobadaa bilood gudahoodii cadadka ka soo qalanjibay oo ardada yaryar ah oo ku guulaystay shahaado in la siiyo waxay gaarayaan saddex boqol konton iyo kow arday kuna guulaystay alqiraa'a walkitaaba nin kasta kitaabka qur-aanka u haysta hadda maanta qur-aanka kitaabu ka qaadanaya macna uma baahan in wax loo qoro waxaa jiro almaxwal ummi oo kibaarta ah gaar ahaan gabdhaha maraakista iyo meelahaas lagu soo farbara ah ayagana qayb fiican ayaa shahaado la siiyey oo farbarka ku guulaystay walaayadu waxay tarkiisisay sidoo kaleeto atasxiix watajwiid wataxfiid yacni dadka in qur-aanka ay tajwiid ku bartaan laga saxo khaladaadka ku jira qiraa'adoodii laga saxo ayna xifdiyaan saa daraaddeed walaayadu waxay furtay maacatu taajul waqaar sanadkii hadda aan soo dhaafnay intii soo gaartay iyo intii sanadka gudihiisa la furayba saddex iyo labaatan maacatu taajul waqaar ayaa walaayada gudaheeda ka furnay sidoo kaleeto walaayadu waxay furtay jaanibkan tajwiidka iyadoo la tarkiisinaya xalaqaatu tasxiix oo macallimiinta waaweyn ah qaybtan taajul waqaar waa ardada qur-aanka soo dhammaysay xifdiga iyo tajwiidku baahan qaybtan kalena waa macallimiinta laftirkoodii oo ardada soo saari lahayd sanadkan gudihiisa waxaan soo saarnay afar xalqo oo qur-aanka kariimka saddexna way qalin jibiyeen midna hadday socto si guud ahaaneed marka macaahidul khadiija oo ayadana walaayada ku dhex yaalla oo aad u tarkiisinay waxaa jira sanadkan aan ku guulaysano ilaa sagaal macahad ayaa noo shaqaynaysa bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala hadda kuwo kale aan kusii jirno in aan maxay ahayd howlgelina way jiraan waxaa jira sanadkan aan ku guulaysanay kawalaaye ahaan ilaahina uu noo fududeeyey waxaa la yidhahda machadul irshaad liliqraa wadaraasaat alislaamiya sida magaciisaba ka muuqanayso waxaa lagu bartaa machadka waa machadul irshaad waxaana lagu bartaa qiraa'aadka iyo daraasaad kale ka dheeraad ah oo cilmi ah fiqhi uu ka mid yahay towxiid uu ka mid yahay tafsiir uu ka mid yahay caqiida ay ka mid tahay luuqa qayba ay ku jiraan qaybo kale oo maxay ahayd oo maadi ah oo ay ku sii jiraan ayaa lagu bartaa macahadkaasi wuxuu taabic u yahay macahad sakhaawi ayuu hoostaga laba macahad ayaan furnay labada macahad deegaanka dharqo iyo waxaan ka kala furnay deegaanka dolandoole sanadkii bishii muxaram ayay labadaba noo hergeleen oo noo furmeen boqol afartan iyo sideed arday ayaa dhigata maanta waa waa aad bay u najaxeen oo u aflaxeen maxay ahayto sanadkan dowlaad aad u fara badan oo manhaji ah kuwa maxay ahayto ta'hiili ah oo jihooyin kala duwan loo qabtay ayaa jiray jihooyinka aan aad u tarkiisinay oo dowlaadkaad la siiyey waxaa ka mid ahaa culimmada iyo macallimiinta iyo ducaadda ducaada dowlaad baa la siiyey mu'adiniinta dowlaad baa la siiyey a'imada masaajidda intaba dowlaad baa lagu camamay waa garatay sooma jazaaka allahu khayran sidoo kaleeto dowlaad fiican waxaan siinay qaybta gabdhaha qaybta gabdhahana dowlaad aad u qiimo badana la siiyey waxaan aad u tarkiisinay dadka in waaqaca jihadiga lasoo saaro aflaamta jihadiga aad baa loo shidaayay waa hagaag sheekhana sheekh xamsa haddii aan u nimaadno dhanka tacliinta maxaan ka ognahay horumarinta tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay bismillaah tacliinta saan ognahayba ayadana waa uun qayb ka mid a dacwada si guud ahaaneed waxay dheer tahay uun mawaad tajribi ah in dadka loo dhigo laakiin majaalkii dacwada ay ka shaqaynaysay dhammaantoodiba maktabkii walaalaha way qabtaan jazaahum allahu khayran jaanibkaasi marka waxaa weeye jawaanibta aan xooga saarnay buu ka mid ahaa sanadka aan soo dhaafnay waxaan furnay macahad qurduba farac labaad ayaan u furnay sida la ogyahay qurduba walaayada awal waxaa ka furnaa fulay ku yaalla kaasoo aad u camarnaa runtii maxay ahayto maalinka jumcaha iyo khamiista keligeed ardaday dhagata ay ka badan yihiinba laba boqoloo arday macnaha maalmaha kale joogtadana waxaa weeye ugu yaraan shan fasal afar fasal oo qurdubo ah ayaa bulufulay ka furan kaas marka asal uu ahaa farac labaadaan hadda samaynay waxaan ka hergelinay deegaanka qodharqo waxaan sanadkan gudihiisa waxaan shahaado guddoonsiinay arday dhowr boqol ah qaarkood waxay ka qalin jibiyeen qurdubo fulay xafladooda adaa tabinayay qaarkood dugsiga hoose ay ka qalinjibiyeen alfurqaan dugsi dhexe u gudbeen qaarkood waxay ka qalinjibiyeen maxay ahayd isla dugsi hoose degmada qasax dhaare gaar ahaan deegaanka barbaare waxaa la mid ahaa labaatan jirow qayb ayaa qalinjibisay dugsi dhexe u gudubtay oo shahaado la siiyey waxaa la mid ahaa yaaqbaraabay dad baa qalinjibiyey iidaala la mid ahaa dad baa qalinjibiyey dugsi hoose ka qalinjibiyey dugsi dhexe u gudbay shahaado loo qaybiyey dhammaantoodii marka walaayadu waxay samaysay shahaaday u qaybisay sanadkaas waxaynoo ahay sanadkii shahaadada ugu badan aan bixinay laba kun oo arday wax ku dhowdhow markii la isku dardaro qaybta rawdada qaybta tacliimul kibaarka qaybta maxay ahayd oo maxwal umiga dacwada qaybta taajul waqaarka markii la isku dardaro laba kun wax ka badan oo shahaado ah ayay walaayadu bixisay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxyaabaha aan ku guulaysanay waxaa ka mid ahaa in iskuullada walaayada ku yaalla intooda badan aan aalaadka waxbarashada aan ku dacminay haddii sabuurad ay tahay thanawidii fulay oo kaleeto waaba loo dhammaystiray qalabkeedii fadhigi iyo amticatu tacliim alfurqaana ka mid ahaa waa loo dhammaystiray meelo kale ayaa xaasu kombiyuutar iyo waxaa loo aalatu tabaca barantarada ayaa u furo waa ka mida yaqbaraabay baa ka mida marka waxaa weeye aaladii u fududayn lahayd maamulka iyo macalimiinta la socodka ardada ama maxay ahayto in imtixaanaadka ay u daawacdaan ama shahaadooyinka ay kula soo baxaanba inta badan waa gaarsiinay sidoo kaleeto waxaan ku guulaysanay sanadkaas in macalimiin xirfadooda ay sarrayso oo jaamacad ka soo qalanjibiyey in aan ku biirino macalimiinta sidoo kaleeto gaadiid ayaan u gadnay macnaha deegaamada gaar ahaan mas-uuliyiinta qaybo ka mid ah gaadiid mootooyin iyo waxyaabo ay u isticmaalaan macnaha safarada shaqada u fududaynaya ayaan u gadnay alxamdulilah sidoo kaleeto acyaanta iyo nuqabada iyo waxgaradka in laga dhaadhiciyo qadiyadan waxbarashada ama tarbiyada iyo tacliimta dadkeenu waxaa ku qoofalan qadiyada iskuulku wax xun inuu yahay macnaha qadiyadaasaa awal ku jirtay dadka laakiin waxaan ku guulaysanay iskuulka nooc dacwada ka mid ah inuu yahay iskuulka aan gacanta ku hayno waa nooc dacwada ka mid ah ma ahan iskuulkii siyaad baa u dhisnaa ama qoladii ka horreysay u dhisnaa ama tilaani uu ka tagay ma aha iskuulka aan gacanta ku hayno waa iskuul dacwa waa iskuul maxay ahayd qur'aanka lagu dhigo waa iskuul muxuu ahaa tafsiir lagu barto قواعد اللغه العربيه لو برتو التربيه الاسلاميه حديث كذا عقيدته ودته لو برو واسكول مقرر كيسي منهج كيسي انغا ان سو سارني انغا ان لeenahay juhdi ugu bilaarnaana naga galay qadiyadaas markii inaan dadka ka dhaadhicinana waa aan ku guulaysanay oo nuqaba cayaanta iyo salaadiinta iyo xataa culimmada dadkoo dhan inaan ka dhaadhicino insha allahu tacaala jawaanibtaas aan hadda ka warbixiyey iyo waxyaabo fara badan oo aanan halkaa kusoo koobi karin ayaa noogu qabsamay majaalkaasi baaraka allahu fiik نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada jubbada dhexe munaasabad lagu sagootinayay haween daaciyaad ah oo ka qalin badashay maxadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada bu'aale ayaa ka dhacday gudaha degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadan ayaa si gaara loogu sagootiyey saddex iyo toban daaciyaad oo ka qalinjabiyey macadka khadiija bintu khuweylad ee degmada bu'aale waxaana munaasabada kelimaad ka jeediyey mas-uuliyiin culimo waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada kelimad ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka axbaab iyo irkiraam ilaahay baan u mahad celinaynaa nicam aada iyo aada u tiro badan oon awal iyo aakhir u narahayn nicamkiisa faraha badan oo islaamnimada ugu horrayso iimaanku uu ku xigo itibaacu sunnati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ay ku xigto nicmatu aljihaadi waalhijrati waalicdaad ay ku xigto nicamkaasoo dhan ilaahay baa idin siiyey adduunka maanta meel laga hela ma jiro idan maanta xafladaha wilaayaadka ku badanaya iyo dalabatulcilmiga tanaafuska ugu jirta lixifdi kitaabillaahi wa sunnati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waxaan leenahay dhallinyaradaas jazaakum allahu khayr waa dadaalaysaan laakiin shay waliba wuxuu leeyahay qurux tacliimtan aynu tacliimanayno aynu waxbaranayno waxay u baahan tahay in la qurxiyo waxa lagu qurxinayana waxaa weeye itibaaculwax waa in waxyiga la raaco nusuusta la raaco kitaabka ilaahay waqaafiin lagu noqdo sunnaha rasuulka waqaaf lagu noqdo sida qur-aanka ilaahay ku lahaa subxaana wa tacaala wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara nin ilaahay rumeeyey iyo gabadh alla rumaysay midkoodna uma bannaana inay qaataan khiyaarkooda iyo sida iyagu ay rabaan haddii aliya rasuulkiisu ay xukun ridaan idan waxaan u baahannahay inaynu noqonno xaggee waxyigu maray oo inaan hawadeena raacin abka soo gaadhkeenna aynaan raacin oday ka soo gaadhkeenna aynaan raacin nafteennu say jecesha aynaan raacin shaydaan aynaan raacin shaydaan iyo xertiisa oo ay gaali iyo fusaqe iyo murtadiin iyo mushrikiin ay kow ka yihiin dadkaa inaynaan raacin inu ka baraa'a qaadano sidaa daraaddeed baa ilaahi subxaana wa tacaala isagoo nabigeenna ku halqabsanaya allah wuxuu ku leeyahay walaa tattabic ahwaaa aladiina kadabuu biaayaat haraacin kuwii ilaahay subxaana watacaala aayaadkeenna been nebi maxamedow hawada kuwii aayaadkeenna beeniyey hawadooda iyo rabitaankooda ha raacin mar kale allah subxaana watacaala wuxuu le qul laa attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin allah subxaana watacaala meelo badan oo qur-aanka ah wuxuu ummadda nebi maxamed uga digahayaa inay dadkaasi hawaraac noqdaan falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bima anzala allah afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa afa anta takuunu calayhi wakiila aayaadkaasoo fara badan iyo kuwo kaloo aynaan waqhtiga ka gaadhsiin karin waxay inoo tilmaamayaan inaynu noqonno aayaadka kuwa la nool sunnaha rasuulka kuwa la nool awaamirta ilaahay kuwa waqaafiin ku ah waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك intaasi kadib waxaa bandhig sameeyey haweenka daaciyaadka لقاؤنا هذا اليوم لغر لنقف وقفة جلال وإكرام لكتاب الله وأهله وبعد جهد متواصل من الطلاب بالليل والنهار وكان بداية هذا المعهد في شهر محرم عام ألف أربعمائة اثنان وأربعون هجرية وتعلمنا علوما جمة نافعة مثل القرآن وعلومه الحديث وعلومه الفقه وعلومه السيرة النبوية واللغة العربية والآن ها هنا نحن اليوم بعد أربع سنوات نتخرج من معهد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ومن هنا أشكر لوالدينا ومعلمينا الذين ما قصروا لحظة في إصلاح شؤوننا وتعليمنا ونقول لا نستطيع أداء شكركم ولا جزاء لكم إلى الجنة أما أنتم أيها
allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa taquuluu ha dhihina liman duul ha ku dhihina yuqtalu la dilay fii sabiililah allah waddadiisa lagu dilay amwaatun hum ayaga amwaatun weeyaan kuwa dhintay bal iskaba dhaafa maysan dhimanine hum ayaga axyaa'un waa kuwa nool walaakiin lagu noqoye laa tashcuruuna ma ogidiin walanabluwannakum wale waanu idin imtixaanaynaa bishayin wax un baan idinku imtixaanaynaa oo min alqawfi cabsida ka mid ah waljuuci gaajaa wanaqsin iyo dhimid min alamwaali maalka xaggiisa laiska dhimo iyo wal anfusi nafafyaalka xaggooda wathamaraat iyo dalaga baxaya xaggiisa wabashir u bishaareen nebi maxamedow assaabiriina kuwa sabraya aladiina kuwa weeyaan saabiriintaas idaa goortii asaabathum ay asiibto musiibatun balaayo qaaluu yidhaahda innaa annaga lilaahi allah ayaana leh wa innaa annaga ilayhi xaggiisuunbaan raajicuuna kuwa u laabanhay aan nahay صدى العصفور بالمجد البديع وعاد البلد في حال وديع وقد عزف الشباب على وتار المعالي والسمو من البديع ومن علم الشريعة ماتحون وقد فازوا بإرضاء البديع تسابقت المعاهد للترقي إلى أوج التطور والنبوع مؤسسة الخديجة خير نبع بعلم الشرع جادت كالربيع وقد غرست لنا بذر العلوم فكم تقنى إلى وقت ينوع أظل ظلالها أرض الجهاد لها فيها كثير من فروع
waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in yaroo ku saabsan taariikhda maxadka khadiija bintu khuwaylad radiallahu canha kaas oo wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka oo ka furan degmada bu'aale wuxuu ay noola furay taariikhda markay ahayd kun afar boqol afartan iyo laba hijri bishii koowaad waxaan wax ku baranaynay muddo afar sano ah waxaana kusoo barannay culum sharci oo kala duwan haddii aan wax ka xuso casharadii aan kusoo qaadanay sida culuumul qur'aan waxaan kasoo qaadanay taxfiidul qur'aan qayb ka mid ah tafsiir tuxfatu ladfaal aljazari التبيان في آداب حملة القرآن سيد حلوم الأحاديث وحن كسو قادني أربعين النووي إصلاح مجتمع عمدة الأحكام بلوغ المرام رياض الصالحين البيقونية تيسير مصطلح الحديث أدب المفرد سيدوك علوم الفقه وحن كسو قادني فقه الميسر أبي شجاع ياقوت النفيس سيدوك حق عقيدة وحن كسو قادني قد عقيدتك عقيدة الواسدية حائية لنك توحيدك وحن كسو قادني الواجبات وثلث ثلاثة ثلم أصول سيدا سيرة وحان كسو قادناي رجوزة المئية قلاسة نور اليقين روضة الأنوار دانك اللوقة وحان كسو قادناي العربي لغير الناطقين جزء الأول والثاني الأجرومية ممتع تحفة السنية دانك صرفك وحان كسو قادناي لامية الأفعال وحان كلو سو قادناي قواعد معرفة أهل البدعة المرأة كما يريد الإسلام الحمد لله
mid ka mid ah waalidiinta ayaa munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahadsan mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa macalimiintii gobolka jubbada dhexe meeshan soo gaarsiiyey owlaadaanada macalin qaas ah oo owlaadaanada waxbaray baa degmada bu-aale ku nool macalinka asagana waa u mahadnaqaynaa mahad weliba aada u weyn baan afar sano ayuu gabdhahaas waalidiintan dhalay baan ka mid ahay waxaan u mahadnaqaynaa walaayadaanada xarakadaanada juhdiga nagula bixiyey haddaanan amni iyo nabadgelyo haddaanan helin gabdhaha waxba ma barteen ilaahay idankii anigoo waalidiinta ka mid ah waxaan soo joodinayaa sidaa iyo si ka daran in loo wado arrinta gabdhahana hal baan leh annaga markaan yaryarayn sidan waxna looma barin wixina la baray inayna la yacin oo aad xafidaan dadkana aad bartaan ummaddana aad u soo joodisaan inta beledka jooga aad bartaan aad daaci fiican aad noqotaan intaasaan kusoo gabagabayn lahaa wabilaahi towfiiq ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ويقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ويقول سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله يا نمها العلينا سبحانه وتعالى إلهي نوكل مي يا نمها العلينا إنه أفضلنا xaflad xiritaan oo loo soo xiraya gabdhaha daaciyaadka oo ka qalin jabiyey macadkii muddada dhowrka sanaha soo socday ilaahigii subxaana watacaala inuu soo gaarsiiyey xafladan khayrka badan ayaan ilaahay uga mahadcelinaa subxaana watacaala si gaar waxaan ugu mahadcelinaa dee walaalihii macallimiinta ee iyagu dadaalka faraha badan ku bixiyey muddada macadkan uu socday ilaahay ajirkooda ha badiya afar sano waqti yar maahan arday in la hayo wax la baro waxay u baahanta sabir iyo dulqaad fara badan waxaa inoo muuqata marka in loo soo sabray oo loo soo dhabar adeegay ayaa inoo muuqata macallimiinta ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu dara mirahoodana maanta waa tan aan arkayno ilaahay aan uga mahadcelinaya subxaana watacaala insha allahu hadday ka hormaraan ardadoodana waxaan u rajaynaynaa inuu ajirkooda iyo xasanaadkooda usii socdo biidni illaah tabaaraka watacaala sidoo kale gabdhaha daalibaadka ee iyagu macadka ka qalin jebiyey muddo afar sanan usoo sabrayay intaa sabaaxa wamasaaanbu usoo kallahayo u caraabayay inay ilaahay kitaabkiisa bartaan waxaan leenahay jasaakum allah khayran ilaahay ha idin barakeeyo diinka aad barateena mid naafica oo idinka iyo kayrkiiba aad ku intifaacdaan allah idinkaga dhigo subxaana wa tacaala macadka khadiija bintu khuwaylid ee liicdaadi daaciyaad wuxuu ka mid yahay macaahidda ka furan wilaayaadka guud ahaan islaamiga gaar ahaana wilaayada hadda aan joognay jubbada dhexe magaalooyinkeeduu ka wada furan yahay isla hadda waxaan soo xirnay isla macadkan laftiisa mid lamid ah oo khadiija bintu khuwaylid oo licdaadi daaciyaad magaalada saakow yaan ku soo xirnay kana hadda maantaan u joognaa ilaahi subxaana wa tacaala ina soo gaarsiiyey cadadka ka soo qalinjibiyey ee macadka waxaa naloo sheegay saddex iyo toban daalibaad inay yihiin saddex iyo toban arday oo ka soo qalinjibisay waa tiro aada u wanaagsan saddex iyo toban daaciyaada oo reer bu'aale u soo baxday oo gabdha ah waa arrin ilaahi subxaana wa tacala in looga mahadceliyo u baahan muddo afarta sano soo socotay magaalada bu'aale markii maxadka loo fiiriyana waa dufcadii koowaad ee hadda qalinjibisa laakiin magaalooyinka kale waxaa laga yaabaa jilib iyo saako iyo dufcooyin dhowra inay hadda marayaan reer bu'aalan insha allah waxaan u rajaynaynaa dufco labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraadba inuu ilaahi subxaana wa tacaala inoo soo saaro ayaan ilaahi weydiisanaynaa diinkan ilaahi subxaana wa tacaala uu inagu ciseeyey wuuna nagu sharfay darajaadkeen ilaahay kor ugu qaaday sharafkeennii iyo mataqaanaa dadnimadeennii yuu ilaahi subxaana wa tacaala inagu sharfay haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanno oo aan ku dhaqanno sida haddaba aan nahay kitaabka ilahay inaan ku dhaqanno difaacno baranno waxaan ku gaaraynaa cizi adduunye iyo mid aakhiro sida ilaahay buu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat darajaadkaasuu ilaahay ina siinayaa fi dunya ilaahay inagu siinayaayo nasri iyo tamkiin iyo guul uu ilaahay inagu siinayaa markaan kitaabka ilahay barashadiisa ku dadaalno difaaciisa ku dadaalno maal iyo nafba aan ku bixinno oo aan ku dhaqanno shareecada ilaahay ilaahay wuu inagu cusaynayaa aakhirana insha allahu tacaala darajaadkii jannadaan rajaynayna inaan ku helno biidn illah tabaaraka wa tacaala nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhiriin ilaahay kitaabkan dad ama qoom yuu ku kor yeelaa qoom shalay dhulka yaalay oo dadku aysan ka hibaysan jirin yuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan markay qaataan oo ay ku dhaqmaan oo difaacaan yuu ilaahay ku sharfaa kuna kor yeelaa kuwa ka tagana ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku duleeyaa iyo adduun iyo aakhiraba dulli iyo waxay ku noolaadaan nolol hoosaysa annagana waxaa dee tusaale inoogu filan maanta markaan kitaabkii ilaahay qaadanay oo shareecadii ilaahay aan u istaagnay difaaceedii ku dhaqankeedii barashadeedii markaan u istaagnay ilaahay subxaana wa tacaala wuuna sharfay maanta culuum sharci ayaad xambaarteen oo qur-aanka iyo culuumtiisa fiqiga siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam caqiidada iyo luuqada carabigaba waxbaad ka wada qaadateen ood ka fahanteen maanta ilahay wuxuu idinla doonay khayr iyo wanaag fara badan yuu ilahay idinla doonay oo gabdhaha faraha badan ee muslimaadka ee magaalada idinkula nool ilaahayaa idinka dhex doortay inaad macadkan khadiija gashaan ku sabirtaan waxaa laga yaabaa markii macadka la bilaabayo ardadu inaysan intaan ahayn oo intaan ay ka badnaayeen laakiin guusha maanta inta soo gaartay unbaa leh insha allahu tacaala nicmadaas ilahay inaad oga shukrisaan yaa ina saaran bacda dalik waxaa laydinka rabaa cilmiga aad barateen dhaqan yuu idinka rabaa insha allahu tacala shareecada wax loo barto waa in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin miyaa lagu faantamaya maal maahan oo la iibsan maayo mawsuuqa lama geenayo xoolo maaha waxa loo barana ilahay diinkiisa waa in lagu dhaqmo marka insha allahu tacala waxaan rabnaa cilmiga inaad ku dhaqantaano gabdhihiinaan ka soo qalinjabiyey macadka khadiija gabdhaha magaalada jooga inay ka duwanaadaan akhlaaqiyan aadaab ahaan dhaqan ahaan tacaamul ahaan jaanib walba inaad kaga duwanaataan oo la yidhaahdo gabdhihii khadiijo ka soo baxo way gabdhaha shaqadaas iyo ku dhaqankaasna waa laydinka rabaa icmaluu fasayara lahu camalakum rasuul marka insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa insha allah dumarku hooyooyinku waa ummadda mustaqbalkeeda wey hadday hooyadu hagaagto ummadda inteeda kalena way wada hagaagayaan meelaha umamka laga hagaajiyo waxa ugu horreeya hooyooyinka haddii ilaahay inoo soo saaro hooyo wanaagsan oo ilaahay kitaabkiisa taqaano oo ku dhaqmaysa waxaa inoo soo baxaya jiil wanaagsan oo mustaqbal leh oo wanaagsan waxaan rabnaa gabdhahan inay inoo soo saaraan qiyaado waxaan rabnaa culamo inay inoo soo saaraan waxaan rabnaa nuqabo inay inoo soo saaraan macallimiin inay inoo soo saaraan hooyooyin inay inoo soo saaraan mustaqbalka iyo aabbayaal kuwaasoo ilaahay diinkiisa xambaarsan hooyo wax taqaano yaa ubadkeeda wax bari karto wax ka sixi karta waxaan rabnaa dacwada juhdiga intaa la eg laydinku bixiyey inaad kaalin ka qaataan biidn illahi tabaaraka wa tacaala oo gabdho ducaada aad noqotaan sida hadda boorkaba ku cad gabdho daaciyaada inaad noqotaan oo dhammaantiin waxaan idinka rabnaa macallimiin inaad noqotaan insha allahu tacala oo duruus aad bixisaan gabar walba waxaan rabnaa inta hadda macallinkan uu soo saar in lamid inay soo saarto waxaa hadda qalin jabiyey saddex iyo toban gabdhood gabar walba hadday saddex iyo toban inoo soo saartaa soo boqol iyo dheeraad arday mahan oo daaciyada noo soo baxay maan ilaahay nimcadii waay marka inaad ku tala gashaan weeye wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xafladdii way inoo soo xiran tahay shahaadooyinkiyaa la qaybinayaa biidn illahi tabaaraka wa tacala ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey haweenka daaciyaadka ee ka qalinjabiyey macadka khadiija bintu khuwaylad farciisa degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى